wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer aad i haysanaay qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sare ukac ku yimid qiimaha lowska suuqyada magaalada jowhar hay-adda sodma oo gargaar u qaybisay barkacyaal kulan muqdisho kulan looga hadlaya dardagelinta doorashada qof iyo cod oo lagu qabtay gobolka banaadir indhafiiqis lacag la-aan ah oo laga bilaabay magaalada beledweyne barkacyaal ku nool kismaayo noloshooda ka maareeya iibinta qudaarta wararka dibadda waxaad ku dhagaysan doontaan saakay golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo ku baaqay kordhinta gargaarka gaza
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale ee subax wanaagsan saaxiibayaal waa sagaal iyo tobanka bisha nofembar sanadka labada kun afar labaatanka magacaygu abdixsiid xasan mucalin waana subaxnimo salaasa ah sare ukac ayaa ku yimid qiimaha looska suuqyada magaalada jowhar saare cabdi xuseen ayaa faahfaahinaysa loosku waxa uu ka mid yahay dalagyada caanka ah ee ka baxa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanada dhanka bari ka dhaca magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle loosku mar waa cabid oo cabitaan ahaan marna waa cunid oo waxaa laga sameeyaa ladada dhinaca looska iyo wixii la mid ah waxaana xilligan sare ukac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo looska ee suuqyada magaalada jowhar taa oo loo sababeeyay roobyarada jirto maadaama uu ka mid yahay dalagyada ku bax biyaha roobka hor waxaa loo iibi jiray sagaal kun iyo toban kun haddan wuxuu taagan yahay toban iyo laba kun ilaa toban iyo kow sacdiye cabdi xaaji waxa ay ka mid tahay habeenka looska iibiya ee ku nool magaalada jowhar iyadoo wareysi gaara siisay warbaahinta isnaa ayay ka warbixisay sare uu kacan ku yimid qiimaha looska bal inoogu warbixi qiimaha hadda la iibiyey looska iyo qiimaha hore la siisan jiray hor waxaa loo iibi jiray sagaal kun iyo toban kun haddan wuxuu taagan yahay toban iyo laba kun ilaa toban iyo kow kun xoogo roob la-aantaa keentay roob laysku baxay use wuxuu ka imaaday biicad iyo warciisa dhulka abgaalka waa ka ganacsadaan waa soo xirxiraan dadna cabitaanay ka dhigtaan dad ninac loosay ka fiiqdaan dad loos caadiya loo dubaa markii ooy waa iskaga baashaalaan dhagdhacsi camal koomba ma qaadan looran qaadanaan waa socdaa maasha allah waa iska ceenta wax waa laga helaa wax waa laga helaa malagabaynay markuu raqiis yahay kaabada cunaa markaas markuu qaadan dadku waa kala hirayin roobyarada ka jirta dalka ayaa sababtay in ay sare u kacaan qaar ka mid ah dalagyada ka baxa gobolkan shabeellaha dhexe mahadsana saara hay-adda soodma ayaa gargaar u qaybisay barkacyaal ku nool magaalada muqdisho cabdifitaax axmed macalo ayaa soo jeedinaya hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa qoysas gaaraya ilaa iyo shan boqol oo qoys deeq raashiin ah ugu qaybisay degmada daynile ee gobolka banaadir qoysaskan oo isugu jiray danyar iyo naafo ayaa ka mahad celiyey deeqda raashiin ee dowladda turkiga ay u soo marisay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma hay-adda maareynta gargaarkay noo keentay waa helnay waa ku mahadsan yihiin qaar iyo caafimaada laydin siiyo waxaan ka rabnaa midaan iyo mid ka sii fiican ilaah inaad guuleeyo ilaah inaad baraka iyo khayr halu yeelno waana helnaa mahad celiso walaalaha fiican oo noo gargaaray ilaahay aan ku mahad celisnaa maasha allah waxaa nala soo gaarsiiyey deeq aad iyo aad u wanaagsan muslimiinta noo soo dhiibtay walaalaha soomaaliyeed kulligooda oo mahadnaqaynaa ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay inuu ka sahre cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma ayaa ka warbixisay tirada kaamam ee ku yaala dayniile ee ka faa'iidaystay deeqdani raashiin bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan joognaa degmada dayniile xaafadda kordamac oo maanta aan ku qaybinayno shan boqol oo qoys oo danyarah oo ku nool kaamamka kaamamka degmada dayniile kaamamkaasoo ay gacanta ku hayso hay-adda ama kuba waa kaamam ay gacanta ku hayso raashinkan waxa uu nooga yimid dowladda aan walaalaha nahayn ruushka waxayna ugu tala gashay in looga faa'iideeyo dadka danyar dadka danyarta ah ee ku nool gobolka banaadir iyo gobollada dalka waxaana rajaynayaa dadka maanta ay intaa nasiibkooda iyo calafkooda u noqday in ay ka faa'iidaystaan oo ay guryahooda geystaan waxaan rajaynayaa wax yar iyo wax badanba waa isku mid waxa aad aragtaanna waa wax walaalaha turkiga ay noogu soo deeqeen si aan ummadda aan uga faa'iidayno dhinaca kale guddoomiye zahra cali ayaa ka warbixisay diyaarado waday shixnado gargaar ah kuwaasi oo loo diray degmada bahar dheere maanta oo ay tahay taariikhdii sideed iyo tobanka bisha kood iyo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo afarta waxaan joognaa garoonka aadan cadda international airport oo maalmahan ay nooga socota gargaar aan u dirayno gobollada waxaa maanta aan halkaan ka sagootinay oo aan dirnay hal flight oo aan u dirnay degmada baar dheere maamul goboleedka jubbaland waan u dirnay falaytkaasoo ah falaytkii toddobaad oo aan ugu talagalnay dadka degan baar dheere in ay looga faa'iideeyo siyaabaha kala duwan oo ay ugu soo kala qaxeen oo ayaan ugu talagalnay inay uga faa'iideeyaan annagoo oo mar kasta ka jawaabayna baaqyada nooga imaanaya madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadaba ee hadda maalinta masiibooyinku maalmahan waxay aad isugu hawshay in ay gobollada aan la tegi karnin oo aan baabuur waxba lagu gaarsiin karnin badna aan lahayn in ay sida dhaqsiyaha badan ay ugu gurmato uguna daadgurayso diyaarado muddooyinkii dambe hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soomaaliyeed ee sodma ayaa dadaallo badan ku bixinaysa sidii loo baxnaanin lahaa dadka barkacyaasha ah iyo kuwa jilicsan kulan looga hadlayay dardargelinta doorashada qof iyo cod ayaa lagu qabtay gobolka banaadir guddiga kumeelgaarka ah ee labada aqal ee baarlamaanka dalka u xil saaran diyaarinta xerarka doorashooyinka ururada iyo xisbiyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sohmidaha ayaa kulan wadatashi ah magaalada muqdisho kula qaadatay ururada bulshada rayidka kulanka uu shir gudoominaya gudoomiyaha guddiga xildhibaan mahdi maxamed aguuleed oo ay weheliyaan gudoomiya ku-xigeenka xogeeyaha guddiga ayaa waxaa wakiilada matalaya ururada bulshada rayidka lagu talagelinaya akhrinta labaad ee hindisa xereedka doorashooyinka qaranka uu guddiga gacanta ku hayo dhowaana la filayo in la horgeeyo baarlamaanka labadiisa aqal xubnaha ka socda bulshada rayidka qeybaheeda kala duwan ayaa talooyinka ku biiriyey xeerkan waxaana gudoomiyaha guddiga xildhibaan mahdi maxamed guuleed uu sheegay in ujeedadu ay tahay in talooyinka iyo aragtida bulshada rayidka lagu daro xeerkani muhiimka u ah doorashooyinka qofka iyo codka ah ee la rajeynayo in dalka ay ka qabsoomaan indhafiiqis lacag la-aan ah ayaa laga bilaabay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan saare cabdixuseen ayaa mar kale soo jeedinaysa maamulka cisbitaalka hilaal ee magaalada beledweyneha ayaa bilaabay baarista dad loo sameynaya ololo indhafiiqid oo lacag la-aan ah ololahan indhafiiqida lacag la-aanta ah ayaa waxaa iska kaashanayo maamulka cisbitaalka hilaal iyo doctor cabdisamed xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne aadan cabdulaahi maxamed oo ka mid ah maamulka cisbitaalka ayaa ka barbixiyey waxyaabaha ku dhaliyey in ay sameeyaan ololahan
waxaan nagu dhaliyey dabcan maadaama aan aragnay ama markii aan aragnay baahi dadka inay qabaan oo la xiriirto indhaha dadka qaarkoodna weliba aysan awoodin takaaliifta iyo lacagaha ku baxaya qarashaadkaas inay iska bixiyaan ayaa waxaa kaliftay istaalka inuu raadiyo dad ku tabaruco indhafiiqistan caadka laga qaadaya isha ah dadaal badan aan ku bixinay runtii marar badanna hore waa u sameynay haddeerna waa waan sameynhaynaa waana qaliin indhafiiqis oo lacag la-aana dadka loogu sameynaayo dhammaan bulshooyinta ku dhaqan magaalada beledweyne aan rajaynan inay ka faa'iidaystaan fursaddaas qof walba oo aanan awoodin ama tabarteeda aanan lahayna inay kasoo qayb galaan aan rajaynan insha allahu tacaala indhafiiqistaas marka taasaan u dhalis inta badan wallaahi dadka waa qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka kooban tahay haddii cadka qaadista dabcan marmarka qaarkood dadka waayeeladoo keliya bas maahan xitaa dad dhallinyaraha jiro oo caad in laga qaada isha u baahan hadday rag yihiin hadday dumar yihiin intaba marka dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada beledweyne dadkaas way ka wada kooban yihiin wallaahi bulshada fariintaan u dirayna waxay tahay haddiiba aas ku aragtid aragga ishoo yar dabcan isha waxay ka mid tahay waxyaalaha xubnaha ugu muhiimsan ee lixaadka qofkay ka mid tahay
fariintan jeedinayna waxay tahay qof walba oo isku arko arag yari ama aragiyo waxaan ku idhahdaa sii yaraanaya sii daciifaayo ama cuncun ama waxaan ku idhahdaa waxyaale uusan hore isku arki jirin in uu la xiriiro xarumaha indhaha ee ugu ugu dhow gaar ahaan hadda markii kambeynkan uu jiro inuu istaalka soo booqdo dhakhtarkii takhasuska ha aan tusno kadibna wuxuu u baahan yahayna loo sameeyo laga yaabo inuu daawo u baahdo laga yaabo in caadka qaadis u baahdo marka fariintan jeedinan waxay tahay qofka inuusan dayicin xubintan muhiimka ah ee uu ilaahay ku galladaystay dhanka kale doctor cabdisamed xasan oo ah dhakhtarka fulinaya qaliinka indhaha ayaa bulshada beledweyne ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan taasoo aan rabno hawshii horey u socotay oo lisgarayntii iyo daaweyntii indhaha iyo qalliinka inaan si rasmi maanta aan qalliinka u biloawno qalliinkaas oo daba socda safaradii aan ku dhaban jirnay bir walba mar ah insha allah maanta aan bilaabaynaa ilaa saddex maalmood waxaan rabnaa inaan halka joogno si ay dadka uga faa'iidaystaan marka dadweynaha degan degmada beledweyne ee hareeraheeda ee gobolka hiiraan waxaan rabnaa inay ka faa'iidaystaan qalliinkaas oo ahaa qalliin maaragtay lacag la-aan ah ma ahan markii ugu horreysay oo cisbitaalka hilaal sameeyo ololo indhafiiqid oo lacag la-aan ah barakacyaal ku nool magaalada kismaayo xarunta gobolka jabada hoose ayaa noloshooda waxa ay ka maareeyaan iibinta khudaarta adifataa axmed maclo ayaa faahfaahinaya kadib burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya kadib waxaa iraaday hamiga guulgaaridda ee waalidiinta soomaaliyeed taasi oo sabab ay u noqotay inuu yaraado guud ahaan waxyaabihii taageeri jiray inuu sarakaco hamiga waalidiinta ee horumarka ubadkooda waalidiinta barakacyaasha ah ee ku nool kaamka beder ee magaalada kismaayo ayaa ku nool xaalado kala duwan kuwaasi oo la tacaalaya xaaladda baxnaaninta ubadkooda aadan muuse cadow oo ah gudoomiyaha kaamka beder ee magaalada kismaayo ayaa ka waramaya xaaladda haweenka waalidiinta ah ee ku nool kaamka iyo sida ay oga dhex ganacsadaan gudaha kaamka beder ee kismaayo insha allahu haween badan ayaa ku ganacsada soo horjeedka kaam beder ilaa ilinkiisii hore oo degan kaamka dhexdiisa ay ku dhacnool yihiin ganacsi yaryar iyo didnimay ku haystaan waxaa jira caqabado oo ayaga kala kulmaan midna haddii uu roob imaado meesha ganacsiga ayay ku haystaan waxaa waaye hado okay horta ganacsiga ayaga meesha ku haystaan waxaa waaye ganacsi hadda saas iyo habeen ma aha saas ay tahay laakiin ilmaha dugsigoodii iyo iskuulkoodii iyo way way way uu ka adag yahay ardada qaar ayaa dhigtaa iskuulaha iskuulada dawladda meesha oo lacag la-aantii ayay dhigtaan sida iskuul bedel sida iskuulka lagu magacaabo tayo sida iskuul ganaano oo lacag la-aanta lagu dhigtay dawladda hagaajisay ayay dhigtaan qaar qaarna iskuulaadka oo bareefadada iska dhigtaan ilmahooda noloshooda ku maareeyaan idinka yaryareedka ahoo ayaga xanuuna ilmaha haddii taas u imaaday waxa ay ku jiraan bay xawaaye miisaskaas mida maamulka ee weli looma gudbinin laakiin waxaa jiro hay-adaha way ka warhaayaan haddii waxaa jirto la dhaho hay-adaha hataa waanu dhisinaynaa meesha ayay ku ganacsanayo waanu adkeynaynaa hadday dhahaan hataa anke waxaa meesha imaanaysa duruufo ayaga meesha hay-adaha uga adkeyn karin oo dhisi karin ayaa imaanay meesha ku ganacsanayo waxaa u badan kuwa agooma haasto iyo kuwa waxaa jiro oo nimankii ay ka tageenoo garoobayaal ah ayaa weliba u badan wayna ku maareeyaan ilmaha oo looga tagay agoomayaasha ee waaba aan aan dhexjeedinba intaba way ku maareeyaan doon fiican way ka ciyaaraan qaar hataa waxay sheegayaan qofba qofay ku daweynaysaa oo gabarba gabaray ku daweynaysaa hebel bay banaan ku hebel ay banaan ku ganacsanayso annagana de hebel baa igu baraarujisay iyo in aan dhisanaya iyo ilmaheedii iyo waxeedii miiskaas markay furatay hebel way ka adkaatay ilmaheedii iyo reerkeedii ayadoo nin u joogin annagana anagoo niman noo joogaanaba aan iskari laanahay qaar hataa si baraarujinaya ayaa jira ay iskugu dayanayaan sidaas inay ganacsigaas ayagana isku qabsadaan okay taas waxaan ku dhiirigelinayaa haweenka jooga oo hadda kaambina degan ayaan fariin ahaan waxaan ooga dirayaa inay ku dayadaan kuwa hadda banaanku jooga darag guryaha markay joogeen sida darbiyaashay u fadhiyeen waxa maanta ay darag ka fikiraayeen iyo fikirada maanta ayaga shalay ay ku jirta iyo kuwa banaanka hadda u baxay oo ganacsanayo fikirada ay qabaan inay isku mid aysan ahayn oo laisku afgarto ama ma ahan ay isku dhiirigeliyaan sida gabdhahaas oo oo walaalahood banaanka fikradooda ama ganacsigooda oo la baxeen ayagana inay oola baxaan laakiinse tan kale waxaan fariin ahaan oogu dirayaa maamulka marka waxaan rabaa haduu ilaa yiraahdo in loo helo qof hadda oo meeshaas yar ku ganacsanayo noloshooda iyo waxooda ku maareynayo hadii mid leh ay helaan ganacsigooda iyo dhiirigelintoodana aad bay u balaaranaysaa muddooyinkii ugu dambeeyey hay-adaha iyo wasaaradaha dawliga ah ayaa taageera dadka barakacayaasha ah si isbedel iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay u helaan islamarkaasina ay noqdaan soomaali deegaan ah markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo wariyeyna saare cabdi xuseen
haddii aan ku hormaro sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka dollar heerka qabashada la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan iyo sideed boqol halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka dollar ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo sideed labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo labaatan iyo sideed dhibic shan markana dhanka iyo maciishada bariiska nooca loo yaqaana safaarigaha ayaa loorkiisa la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya milyan konton iyo afar kun oo shilinka soomaaliga ah halka haafkiisa lakala siisanayo shan boqol labaatan iyo toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorka burka ayaa suuqyada magaalada jowhar lakala siisanayaa toddoba boqol sagaashan iyo lix kun oo shilinka soomaaliga ah halka haafkiisa lakala siisanayo saddex boqol sagaashan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga ah baastada dhedheer nooca loo yaqaana intervela ayaa lakala siisanayaa laba boqol sagaashan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga ah nooca loo yaqaana makaroniga ayaa lakala siisanayaa saddex boqol labaatan iyo lix kun shilinka soomaaliga ah jirgaanka sliid cadeyda ayaa suuqyada magaalada jowhar lakala siisanaya qiimo lacageed gaaraysa todoba boqol labaatan iyo afar kun oo shilinka soomaaliga ah saliidda nooca loo yaqaano macsaradaha ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraysa milyan laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanayaa milyan hal boqol sagaashan iyo saddex kun oo shilinka soomaaliga ah halka haafkeeda la kala siisanayo shan boqol sagaashan iyo lix kun dhibic shan oo shilinka soomaaliga ah caanaha xilwaha ayaa la kala siisanayaa afar boqol sideetan iyo afar kun oo u dhiganta toddobaiyo toban dollar oomada fasklin ayaa la kala siisanayaa afar boqol labaatan iyo lix kun oo u dhiganta shan iyo toban dollar oomada nuuca loo yaqaan hilaac ayaa la kala siisanaya saddex boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah bogoska jubaa ayaa la kala siisanaya konton iyo toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah markaana cayaaraha xidigaha waaweyn ee liverpool mancity real madrid barcelona chelsea iyo pymorage ayaa ku jira waryahanada ugu halista badan sanadka labada kun afar labaatanka kuluglahaanshaha goolasha haddii ay tahay gooldhalinta ama caawinta ayaa ah wax ay ku wanaagsan yihiin xidigahaasi kubadda cagta sanadka labada kun afar labaatanka waxaa jira xidigo badan oo kulug leh gooldhalinta iyo weliba caawinta ugu badan horyaalada ugu waaweyn ee yurub ciyaaryahanadaasi waxaa ka mid ah harry kane ninka lagu magacaabo cole palmer iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo juner halka warkaasaad kala socotaan waa raadiyaha isnaay jowhar shabeellada dhexe soomaaliya markaana wararka dibadda xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ku jiraan maraykanka iyo britain ayaa codsaday in si deg degaa loo kordhiyo gargaarka la siinayo rayidka falastiiniinta ee ku sugan gaza iyadoo ka digtay in xaalad bani-aadinimo ee halkaasi ka jirta ay kasii darayso xogeeyaha arrimaha dibadda ee britain ayaa ku baaqay in si weyn kor loogu qaado gargaarka gaza halkaasoo inta badan halkaasoo in ka badan laba dhibic saddex milyan oo degnaa ay barkaceen taasoo ay ugu sii dareen dhibaatooyinka biniaadinimo dhanka kale maraykanka ayaa uga digay turkiga isniintii inuu martigeliyo hogaanka ururka xamaas uu maraykanka u aqoonsan yahay urur halis ah warbixino dhowr ah ayaa tabiyey warbaahinta gasa ayaa lagu sheegay in xubno sar oo ka tirsan hogaanka xamaas ee ka baxsan gasa ay maalmihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen turkiya kadib markii laga codsaday inay ka baxaan wadanka khatar qodobkaasi dibadda ayaa ugu dambeysay xabeel gudahaan warkii saakay aad ka dhagaysanayseen raadiyaha isnaay ee magaalada jowhar nabadgelyo